Qoysaska ku nool kaamamka barakacayaasha degmada Dinsoor sida Waraabow, Raawandii, Qodqod, Bilaliwan, Karamkaram iyo Turwalun ayaa waxaa xilligaani soo food saartay duruufo nololeed. Kaamamka ayaa waxaa ka jiro xaalad nolol xumo sida raashin la'aan, biyo yari iyo hoy la'aan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka warramaya duruufaha haysto iyagoo codsaday in la caawiyo.
Sidii kala guri fade baahna yaalkeedii bisin baragaytan gaabkisi hindhulu barashin fadaana awongo eeyin waana shangu.
bismillahi rahmaan rahiim maaye meel arey derow aamin cabdulle ee, kaamka kaamadhaway degmada jinsoor gudoomisheew kolley horta mar hore wal shaqo ee haysani shaqadiinna mayaal wadankii abaarsaday ee, uu ku siiyey dhate dabliinshadna la argay owlaadaha dayajiifan mar dhowna gargaar maxna deerna hortii kaarwiji yaa isticmaalayini kaarwijigii bilooyinku ma aragna siyeed bilood kaarwijigii walla ninka shabaab ma aragna samakaar walla ninka dhyaw ma aragna shaqadiina goosgoosaa noo nagatay Ee, kolley hortii hoob mana kaarwijigaas walaa wax noo daay intii bilooyi isnooma qonyi hoogga noo aamani haddi geega hooggii mahayna kaarwijigiina noo heri siyeed bilood lankii kolley kaarwiji la'aan oo walla hanka shibna an aangna ee, hooggiina goosgoosnagadii geega bilaamayti foofta mase lankii reqe foofa hal doolar i bar mase lami sheene hal doolar i barna kolley itseed ona kroogta kolley ma anfahayan kaamka raamadhaway an gudoomi ana ku ahaa may ku codsado lahay inii degdegnah niideeda ma arfaashunka iyo la'agto maasa niibuuta intaasaan baahagna inii degdegna niisii waxaa wacala ibrahim rare ma qoyadan kuradaal dinsor tumishan sinisu birooyinka ka dambe birooyinka ka dambe kaarujigo hadna kaarujiin wala ku aysan nugudi wal maana deerin wahido oona waa ka osday gargaar eedan baahagna anwa waa ilaa in fiya way tumo dhali dagowni haa waa meesha gaana aa ku geegsison baahar dollar shan lama dollar shan wal mu qobadaam shaqay qoro tawar bay reebti sideed bilood oo hadda una ku ruwogna kaamunka wal arsaaqsi la eri laga helay ma jirto oo oraalay lagu nooluhi beerii waa abaar oo ma aragnayda woo ka dhara jirta kaamkii lagu nooluhi hay-adii laga deganuhi waa magaaladii wal noolalsi la eri oo hay-ad oo haanka ilaa iyo sideed bilood haanka hal sano ku dhow ag Qoysaska ku nool kaamamka degmada Dinsoor ee gobolka Baay ayaa ka mid ah qoysaskii ay saameeyeen abaarihii soo maray dalka.